dhulka filistiin oo uu ku yaalo masjidka barakaysan ee al aqsa oo ahaa qibladii koowaad ee muslimiinta iyo halkii loo dheelmiyey nebigeena moxamed sala allahu calayhi wasalam ayaa muslimiinta uga dhigan qadiyad midaysa oo weyn mana ahan mid ku kooban muslimiinta carbeed ee dega oo keliya sidaasi darteed markaad dib u eegto taariikhda waxaad arkaysaa in xoreynta iyo difaacidda dhulkani ay qeyb ka ahaayeen jinsiyadaha kala duwan ee muslimiinta hogaamiyihii halyeyga ah ee salaaxudiin al ayuubi ee saliibiyiinta ka xoreeyey dhulkan ayaana ahaa hogaamiye cajami ah oo aan carab u dhalan tan iyo wixii ka dambeeyey markii yahuudda xoogga loogu deegaameeyey dhulka filistiin kana dhisteen dowlad ku-sheegooda sanadku markuu ahaa kun sagaal boqol afartan iyo sideedii iyagoo taageero iyo kaalmo ka helaya maraykanka iyo ingiriiska waxa ay muslimiinta caalamka bilaabeen halgan ay ugu xusul duubayaan sidii mar kale loo xoreyn lahaa dhulkan muqadaska ah hogaamiyeyaashii halyeeyada ahaa ee soo maray ummaddan ee dunida ka tegay iyo kuwa weli nool ayaa bowsalada siraaca iyo jihaadka ay ummaddu ku jirto ka dhigay xoreynta baytulmaqdes allaha u naxariistay sheekh cabdalla cazaam iyo sheekh usaama bin laadin ayaana kumanaanka dhalinyarada muslimiinta ee isugu tegay afghanistan iyo guud ahaan muslimiinta caalamka mar kale dareensiiyey mudnaanta ay leedahay qadiyadda filistiin inkastoo muslimiinta aanay waqti badan ku qaadan lahayn inay kala daadiyaan yahuudda aan weli ku xididaysan dhulka filistiin haddana waxaa hortaagan oo lagu salladay xukuumado ku daaban shisheeyaha oo aan maqli karin ereyga jihaad taasina waa midda keentay in ku dhowaad hal qarni ay weli falastiin ka maqan tahay gacanta muslimiinta wixii ka dambeeyey howlgalkii duufaanta al aqsa ee toddobada oktoobar labakunsaddexiyolabaatanka ay kooxaha muqaawamada falastiin ku qaadeen deegaanada yahuudda xoogga loogu deegaameeyey ee dhaca xeendaabka khaza iyo tallaabadii xigtay ee duulaanka yahuudda ee marinka khaza waxay mar kale qadiyadda falastiin qabsatay ra-yu caamka guud ee caalamka islaamka iyo xitaa kan reer galbeedka reer falastiin gaar ahaan reer khaza oo uu ku socdo bishii sideedaad oo xiriir ah gumaad wuxuushnimo ah oo uga imaanaya yahuudda ayaa la kulmay khudlaan aan horey loo arag loona suuraysanin oo uga yimid walaalahooda muslimiinta xuduud ahaan dadkii ugu dhowaa reer falastiin oo ah muslimiinta masar lubnaan suuriya iyo urdun ayaan qaadin tallaabadii looga baahnaa oo ahayd inay xuduudda awood kaga gudbaan kana garab dagaalamaan walaalahooda caqabadda ugu weyn ee arrinkaasi ka hortaaganna waa ciidamada ilaalada xuduudaha ee dalalkaasi ee loo dhisay sugidda amniga yuhuudda inkastoo muslimiinta caalamka guud ahaan ay la damqadeen dhibaatada gaaraysa walaalahooda reer khaza taa kula maaliyadeed iyo mid qalbina la garab istaageen haddana waxaa kaalin muuqata oo soo dhoweyn iyo bogaadin xambaarsan qaatay muslimiinta ku nool dal aada uga fog dhulka filistiin oo ah dalka afghanistan dalkan oo dadka ku nool ay aada uga dharagsan yihiin cadaawadda reer galbeedka iyo yahuudda maadaama labaatan sano oo xiriir ah ay ku hoos jireen gumaysiga nato ee uu maraykanku hogaamiyo ayaa aada ula falgalay qadiyadda muslimiinta khaza tan iyo maalinkii ugu horreysay ee duulaanka yuhuudda waxa uu dalka afghanistan ka mid noqday dalal fara ku tiris ah oo muslimiinta ku nool dibadbaxyo ballaaran ay isugu soo baxeen maalmihii ugu horreeyey ee duulaanka yuhuudda laakiin si ka duwan muslimiinta caalamka badankood waxa ay reer afghanistan sheegeen inay ka go-an tahay inay naf iyo maalba ku garab istaagaan reer khaza haddii aanay jiri lahayn xuduudaha iyo isbaarooyinka badan ee ku horgudban kumanaan qof ayaa isugu soo baxay banaanbaxyo ka dhacay magaalooyinka kala duwan ee dalka afghanistan dadkuna waxa ay si aan kalexleexad lahayn u sheegayeen in qadiyadda filistiin ay tahay qadiyad islaami ah ونناشد المسلمين بأكملهم بأن القضية الفلسطينية هي قضية الأمة جمعاء كما ندعوهم إلى الضغط على حكوماتهم لتقديم المساعدة الشاملة للشعب الفلسطيني marka laga yimaado jamaahiirta muslimiinta ee reer afghanistan culimada afghanistan ayaa iyagana qaatay kaalinta boorinta iyo taxriidka iyo sidoo kale caddeynta waajibka kaga aadan muslimiinta caalamka dhibaatada lagu hayo ehelkooda reer khaza waxay culimada reer afghanistan dhinaca kala bogaadiyeen sumuudka iyo adkeysiga reer khaza iyagoo sheegay in jihaadka waddada allah oo keliya uu yahay kan la isaga difaaci karo duulaanka cadowga sidaba uu sheegaya sheekh sibkatullah asiil oo ah ustaadka xadiidka iyo culumtiisa ee jaamacadda alqaasimiyah ee magaalada kabul ee caasimadda afghanistan وإلى أهلنا وأحبتنا وإخواننا في فلسطين وغزة إن قلوب الشعب الأفغاني وعلماء أفغانستان معكم فانتم منا ونحن منكم وكشعب عانى جرائم الاحتلال وقاسى شدائد الكفاح والنضال نقول لكم ان تضحياتكم وبطولاتكم لن تذهب سدى وانكم قريبا ستجنون ثمار رباطكم وجهادكم وكفاحكم ونضالكم باذن الله نسال الله ان يثبتكم وينصركم ويحرر ارضنا وقدسنا عن رجس المحتلين انه ولي ذلك والقادر عليه hadal oo keliya kuma ekaysan muslimiinta afghanistan cudurdaar iyo marmarsiyana kama dhigan inaanay gaari karin dhulka ghaza si ay uga qayb galaan jihaadka ka dhanka ah yuhuudda laakiin waxa ay qaadeen tallaabo ka turjumaysa dhabnimada nusrada ay sheegteen maadaama baahiyaha ugu weyn ee haysata muslimiinta ghaza ay ka mid tahay cunto la-aan sababa ku aadan yuhuudda oo go-doon arxan daran kusoo rogay waxa ay muslimiinta afghanistan ku qanceen in quutulyoomkooda ay la qaybsadaan walaalahooda reer ghaza xamalaad ballaaran oo dhaqaale loogu ururinayo muslimiinta ghaza ayaa ka bilowday gobolada kala duwan ee afghanistan madaarista iyo goobaha isu imaatinada ayaana ka mida meelaha sida firfircoon ay uga socoto hawshan nin welibana wuu isxilqaamay isagoo wixii awoodiisa ah uu ku simaya gacan aamin ah oo gaarsiin karta muslimiinta ghaza mid ka mid a xamalaadka tabarucaada iyo kaalmada loogu ururinaya reer ghaza waa xamlo loogu magacdaray ku jihaad maalkaada oo ay iska kaashanayaan ducaad muslimiin ah oo joogto gudaha ghaza iyo meelo ka baxsan taasoo muslimiinta caalamka looga soo ururinayo wixii ay awoodeen ee ay doonayeen inay ku garab istaagaan reer ghaza muslimiinta afghanistan qeybahooda kala duwan ayaa dhigay wacdaro adag oo ka turjumaya deeqsinimada iyo uheelinta mustadcafiinta waxaana xamlada jaahid bimaalik ay khaza ka qeybisay marar badan deeq ka timid reer afghanistan ardayda mid ka mid a culimada afghanistan ayaa waxa ay dhexdooda isku soo dardareen lacago kaash ah iyadoo kadibna loo soo diray xamlada jaahid bimalik taasoo ka qaybisay kaamamka qaxootiga ee dhaca bartamaha qidaaca ghaza sida uu tilmaamaya mid ka mid a howlwadeenada xamlada تم بحمد الله عز وجل تجهيز 170 طرد غذائي لإغاثة أهلنا الصامدين الصابرين في مخيمات اللجوء والإيواء وسط قطاع غزة بتبرع كريم من أحباب الأستاذ عبد الحليم المجددي من ولاية براون بأفغانستان ومن أنصار كابول عاصمة إمارة أفغانستان الإسلامية فبارك الله فيهم وجزاهم الله خيرا كثيرا ونقول لإخواننا في أفغانستان نحن بإذن الله على طريقكم فقد صبرتم عشتم عشرين سنة تحت القصف والحرب حتى نصركم الله عز وجل وأكرمكم بعودة النظام الإسلامي والحمد لله بارك الله فيكم وتقبل الله منكم صالح الأعمال si la mid a haweenka muslimaadka ee wax ka barta markaska al khansaar radiallahu canha ee magaalada kabul ayaa deeq kala duwan oo aada u ballaaran waxa ay gaarsiiyeen xamlada jaahid bimalik si xiriir ah ayaana looga qeybiyey maalmo kala duwan deegaanada dhaca bartamaha jiida ghaza lacagaha badan ee ay soo direen haweenka muslimaadka ah ayaa lagu sameeyey adeegyo kala duwan sida in lagu iibiyo cuntooyinka duruuriga ah iyo qudaarta noocyadeeda kala duwan iyo sidoo kale in biyo dhaamin lagu sameeyo iyadoo sidoo kale lacago kaash ah loo qeybiyey dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan kaamamka barakacayaasha iyadoo ay dheer tahay in meelaha qaar cuntooyin bisil loo qeybiyey dadka barakacayaasha ah اليوم 233 للعدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة تم بحمد الله عز وجل تجهيز كمية كبيرة من الطرود الغذائية التي يحتوي كل واحد منها على عشرة أصناف من الخضار للتوزيع العاجل على النازحين والمنكوبين وسط قطاع غزة بتبرع كريم من أخواتنا طالبات مدرسة الخنساء رضي الله عنها في إمارة أفغانستان الإسلامية نسأل الله عز وجل أن يتقبل منكم صالح الأعمال وأن يجعل هذا العمل المبارك في ميزان حسناتكم يوم القيامة فقد جاءت هذه المساعدة العاجلة في وقتها بسبب الحاجة الماسة للطعام بفعل الحرب الإسرائيلية الإجرامية على غزة وقد قال الله عز وجل أو إطعام في يوم ذي مسغبة كتب الله لكم الأجر مضاعفا وبارك الله فيكم وتقبل منكم والحمد لله رب العالمين xamlada jaahid bimalik ayaa diiwaan gelisay dhammaan adeegyadan ay ka qabatay bartamaha ghaza ee ay kusoo tabaruceen haweenka muslimaadka ee wax ka barta madarasa diini ah oo lagu magacaabo al khansa taasoo ku taalla magaalada kabul ee caasimada imaarada islaamiga ah muslimiinta ghaza ee ka faa-iideysta kaalmada uga timid walaalahooda reer afghanistan ayaa ka mahad celiyey deeqdan waxa ayna allah uga baryeen reer afghanistan inuu u daa'imiyo amniga iyo barwaaqada ku timid ku dhaqanka shareecada islaamka ee si buuxda uga hanaqaaday dalkan saddexdii sane ee lasoo dhaafay ويقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء تحت ظل صدقته يوم القيامه ونسال الله ان يخلف لكم في اولادكم واموالكم خيرا وأن يزيدكم الضعف أضعافا كثيرة ونبشركم أن أماناتكم قد وصلت بإذن الله عز وجل ونشكر إخواننا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله نشكر إخواننا في مدرسة الخنساء في إمارة أفغانستان وجزاهم الله عنا خير الجزاء وأخلف الله لهم في أموالهم وأولادهم خيرا وبارك الله لكم فيكم أبهجنا يا شعلة نور والله يا ديمة خير وعطاء ويا
inkastoo reer afghanistan ay wajahayaan cunuqabateyn dhaqaale oo ay kusoo rogeen dowladaha reer galbeedka wixii ka dambeeyey markii mujaahidiintu la wareegeen talada wadanka haddana waxa ay muslimiinta ku nool wadankani muujinayaan heerka uu gaarsiisan yahay iimaankooda allahna wuxuu tilmaamay inaanan biri la gaaraynin ilaa aan ka bixinna qayb ka mida waxaan jecelnahay muslimiinta caalamka oo ay soomaalidu ku jirtana waxaa ku dayasho wanaagsan ugu sugan tahay walaalahooda muslimiinta afghanistan